iyadoo jiran halis badan oo lakula kulmo cudurada faafo iyo haan faafan waxaana si inta badan ku dhalada u nadaafad darada dadka galanti oo ka samaysayana waliba laasaaray wacyigelin si bulshada marwalba nagdaan waxaana qaadan talooyinka faylan doctor maxamed oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgalaas magaalada jowhar iyo waliba uusa ka baaqay in bulshada iyo ka digtoonaadaan cudurada faafo islamarkaana iyo xoojiyaan ilaalinta nadaafada iyo in mar walba la dareeran caafimaad show waxaan isdhihi karnaa nadaafadda xaggeeda waaye boqolkiiba sagaashan waxaa waaye soomaalida waa poor sanitation nadaafaday aad ugu liitaan marka haddii nadaafadda sare loo qaadi lahaa waxaan aaminsanahay infectionka wuu yaraan lahaa laakiin nadaafadio aad u liidato waxaad arkaysaa magaalada markaad dhex marto xafaayidaha iyo waxyaabaha wasaqda oo wadada iskii soo daadinaayo oo maxaan kuu sheegay dadka ay ka taxadiraynin inay bulshada ay tahay bulsho muslim ah oo nadaafadda ilaalinaysa maxaa yeele nadaafadda waa nisful iimaan nabiga alai slam soo noo sheegay marka bulshadan hadda aan reer jawaar kaasaan aan arkay dad nadaafad ilaaliya maaha wadooyinka markaad marto waxaa ku dhex daadsan xafaayid iyo waxyaaba oon fiicnayn mustaqaalkiis oo dhexshubaa meelaha oo maxaa kuu sheegaa wadooyinka dadka ka dhexeeyey marka aan waxaan is leeyahay waxaa ugu wacan nadaafadda nadaafadda haddii sare loo qaado infectionka wuu yaraanaya laakiin haddii nadaafadda saan hadda aan ahay aan arkay ay ahaato waxaan is leeyahay levelkeeda inuu sare u kacmaana hoos umu dhacayo marka nadaafadda ugu wacan leeyahay waxaa saan ugu badanya infectionka hooyo uurka le horta qaasaan waxaan kula talin lahaa waxaa loo sameeyey xarumo oo lacag la-aan ah oo wax lacag aan loo qaadanayna ka samaysa magaalada sida xarunta i m c oo kale iyo intersos xarumahaas hooyinka uur kale ayaa lagu daryeelaa wax kastao u baahiyiin oo baahidooda loogu adeegaa horta waxaan kula talinaha inay iska diiwaangeliyaan xarumahaas ay tagaan tallaabada ay ka qaataan waxyaaba kastoo ay u baahiyiin ay ka qaataan dadka kale guud ahaan ayagana waxaan ku wacyigelinayaa inaan nadaafadda guud ahaan lagu dadaala nadaafadda waa shay muhiim ah markii masasha la isticmaalayo oo kale in si fiican loogu dadaalo nadaafadda saabuun la isticmaalo oo gacmaha lagu dhaqdo markii xubnaha la dhaqaayana lakala dhaqo saasaan horta aan kula talinayaa haddii incase lacalla infection uu imaadane inaa haddana daawo la isticmaalo aan laisku raajinin infection hadii laisku raajiyo oo la yarowsada dhibaato badan oo keenaya sidoo kale lamaanaha isqaba waxaan kula talinaya mar kastaba waana kula taliya xarunta markay u imaadaan waa la taliyaa waxaan kula talinaya inay sameeyaan daawo wadareed oo haweeneydadu xanuunka ay isku aragto ama inta laga baaro lagu arko inay ninkeeda ay kasoo dhaadhiciso ee xarunta ay keento ee si guud loola taliyo si wada jirn ah looga daaweelaboodaa ay ogolaadaan dadka qaar waxaa arkaysaa nimanka qaar oo kale naago badan ay qabaan laba saddex ay qabaan haddii hal naag ay maxaa kushee la daaweeyo oo naagihii kale aan la daaweynin haddii xataa labadoo la daawey dhibaato waa marka waxaa fiican si wadajir in loo daaweeyo dadkaas si infectionka meesha loogu baabiyo o looga takhaluso laakiin haddii hal qof la daaweeyo xanuunku wuu taagnaanaya ninkan qalashun baa ka baxaa maana wax uu ka faa'iidaya ma lahan xanuunkan sida uu soo laabanaya ile waa rotiin waa wareega waay sababta waxaa wareejinaya mailkaasaa wareejinaya oo dumarka badan qabo marka waxaan kula talinaa marka inaa nadaafadda ay ku dadaalaan infectionka hadduu dhacana sida eele oo ugu horeyso oo ugu dhaqsiyaha badan inaa xarumaha caafimaadka ay u imaadaan iyo iskaga daweeyaan si wadajirna ay u daweeyaan insha allah saasaan kula talin lahaa bulshada oo dhan